xaaladda abaareed iyo midda biyalaanada deegaanada kala duwan ee puntland ayaa aada usii xoogeysatay kadib markii xilli roobaadkii dee xilli roobaadkii dayrta uusan ka di'in gobollada kala duwan ee puntland iyadoo horeyna roobabka hore ay u seejiyeen inta badan gobollada puntland meelaha ugu daran ee qeeladhaanta xoogan ee kasoo yeeraysa ee gobollada puntland waxaa ka mid a gobollada bari karkaar hayland sanaag iyo gardafuu inkastoo gobollada kalena ay jirto saabeyn abaareed oo xoogani gobolladaas waxaa ugu sii leetay dhulka miyiga iyo tuulooyinkaan ceelbiyoodyada lahayn kuwaasi oo xaaladaha abaareed ee ka jira ay tahay mid daran ayna usii dheer tahay biyola'aantu wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland cabdulaahi xaashi qoobdiro ayaa arrinkaasi abaarta iyo kuwo kaleba wuxuu uga warramay xuseen cabdi jimcaale madar waxaana marka horeeta wasiirku uu ku hormarayaa shirar iyo kulammo la isugu yimid oo la xidhiira gurmadka abaarta iyadoo kadib naagaasi mawaaxeed ka mid a wasaaradda arrimaha guduhu oo inoo akhriyi doono digreetooyin wasaaraddu ay soo saartay oo la xidhiira biyo dhaamiska iyo jaangooyo qiimahooda
shirkaas wuxuu ahaa shir ballaaran oo ay isugu yimaadeen dhammaan cidda ka howlgasha xaaladaha abaaraha sida wasaaradaha dowladda qeybo ka mid ah hay-adaha dowladda qeybo ka mid ah culamaa udeenka waxgarad iyo hay-adaha samafalka iyo shaksiyaad muhiim ahaayo sida madaxweynihii hore puntland ahna sanata sanatarada dowladda federaalka ah gudoomiyihii hore gobolka mudug baa isugu yimid waxaana lagu soo bandhigay saa la socoteenba video ka tarjumahaya xaaladda abaareed meesha ay mareyso baa lagu soo bandhigay oo ay kormeera ay soo sameeyeen wasaaradda arrimaha gudaha iyo degmooyinka iyo culamaudiinka ay soo sameeyeen baa lagu soo bandhigay waxaana la daawaday wixii meeshaas xoolaha ku dhacay kabar xumada dadka ka muuqanaysa iyo cabashada oo intaa lagu soo bandhigay sidaa daraaddeed waxaa la isla qaatay in guddiga abaaruhu la mideeyo oo hal mid ay noqdaan islamarkaasna wixii dhaqaalo ah ay maraaneen oo shacabku bixinayo oo dawladda bixinayso maudiinku inay inay culamaudiinka la marsiiyo dawladduna ay tilmaanta ay qaadato had meesha dhibaatada ku jirta ay tilmaanta dawladda bixiso waxaa kaloo la isla qaatay in maadaama xaaladdu adkaatay abaarta dooyadaha si rabaanba biyaha u dhaamiyaan meel labaatan kilomitr hadii raba orana saddex boqol baa ku geyneynaa xaaladaas iyadoo laga hortagahayo si loogu naxariisto dadka shacabka ah waxaa la yidhi dawladdu waxay jaangoysay in horta halkii dooyad qiimaha lagu bixinaya ay noqoto boqol dollar meesha ugu fog waa la daraaseeyey meel ka fog konton kilomitr dooyad biyo ma geyso ceelasha hadda waa isku dhodhow yihiin kuwaa labaatana kuwaa kasii yara kuwaa soddona kuwaa waxaa lamida wey marka inaa booyadda halkii booyadda aysan dhaafi karin meesha ugu fog boqol dollar wixii ka ka hooseeyana waa ka qiimo yaraanayaan labo ceelasha degmooyinka inaysan iyaguna halkii booyad aysan qiimaheeda ka badin karin markay dha ka dhaansanaysa booyaddu toban dollar toban dollar waxaa kale oo iyadana lagu go-aamiyey in ceelasha biyaha laga dhaaminayo lagala tashado hay-adda baasaweyn maadaama ay jiraanin ceelal cusbada biyahooda ay ku badatay oo haddana aysan saalaxayn inay dadka biyahooda cabaaniin hay-addii hay-addii biyo dhaaminaysa cidda biyo dhaaminaysa waa inay baasaweyn weydiiyaanin ceelkaas biyaha ma laga dhaamin karaa mise ma laga dhaamin karo sababta baasaweyn waxay sheegeen ceelal aada macnaha aysan saalax ahayn in biyahooda dadka iyo biyadooda la siiyo oo inay adag tahay sidaa daraaddeed iyadana sidaas baa laisla afjartay haddana digriiga digreetada guddiga kasoo baxday hadda waxaa akrinaya agaasimaha waaxda horumarka reer midiga
bismillahi raxmaan raxiim reyto kasoo baxday wasaaradda arrimaha gudaha kuna taariikhaysan maanta ay taariikhdu tahay lix iyo tobankii bishii koy tobnaad labadii kun iyo lix iyo tobanka riflambarkeedu uu yahay eighty nine ku hay-adda baastaweyn ku maamulka gobolada ku maamulka degmooyinka ku taliyaasha qaybaha ku hay-adaha caalamiga ah og hoyoleyda og madaxtooyada dowladda puntland ujeedo jaangoy diimaha biyaha xilliga abaaraha waxaa la farayaa dadka hayo ceelasha in ay lacagta biyaha aysan ka badin karin toban doolar xilliga abaaraha waxaa la farayaa mar labaad booyadleyda in aysan ka badin karin boqol doolar meesha ugu fog ay biyo u dhaaminayaan haddaba waxaa la farayaa cidda ay khusayso warqadan in ay fuliyaan fulin wacan wasiir marka marka waxaa jira in masaafada booyadaha iyo ceelashu ay kala fog yihiin dadka booyadaha wataana ay ku xisaabsan ay ku xisaabtamayaan masaafada ay biyaha geynayaan marka sidee loogu jaangoyn karaa mid toban kilomitr u qaadaya mid hal kilomitr u qaadaya iyo mid konton kilomitr biyo geynaya waxa weeye waxaa lagu jaangoynayaa meesha ugu fog weeye baa boqol doolar noqonaysa wixii ka yar way ka yaraanayaan labada qof oo biyaha kala dhaansanayaana ayaa ku macaamilaya laakiin waxa hadda sidai hay-adda baaswey loo sheegtay laba boqol iyo sagaashan eel baa puntland ka qaban waxayna noo sheegeen inaysan hal meel laba eel oo konton kilomitr isku jira aysan jirin ay iskaga dhow dhow yihiin oo ah waxa ugu badan soddon kilomitr soddon iyo shan kilomitr ay yihiin ceelasha ugu badan inta isku jirjiraaneen marka meesha ugu fog baa intaa ka baan intaa ka dhignay meesha kaleeto waxa weeyaan meesha wadadeeda dhibka badan tahay oo booyada taayiradeeda dhamaanayaan oo dhib badan gaari karto wey oo iyadoo dhowey waxay gaari booyada laakiin hadda waxa weeyaan shidaalkii ayaa wuxuu noqday raqiis konton kilomitr labaatan kilomitr labaatan litr oo shidaala go-an baa lagaga soo noqon karaa ama shan labaatan litr marka qiimaha ceelka waa la dhimayaa oo intaasaa laga dhigay booyadda intaa ka badan cidda biyaha dhaaminaysa ama hay-ad ha noqoto ama ha noqoto ilaahay duqadarahayo dadka ka shaqeynaya abaaraha inays iyagoo intaa qiimo ka badan aysan biyaha ku bixin ayaa muhiimadu noo tahay si loogu naxariisto dadka tabaaleysan ee abaarta daashatay ee xoolahoodii waxay ka gasaan iyo waxay ka qashaan midnaba ka waayay intaa way muhiimada hagaag waxaaba jira dad aan iibsan karin ama toban dollar ha laga dhigo ama shan dollar ha laga dhigo ooman oo abaarihii ay aafeeyeen ka dawlad ahaan guddiga wasaaradda arrimaha gudaha loo xilsaaray arrintan maxay u haysaa dadka maxaase gaarsiinaysaan
dadka waxaa loo hayaa ogtahay dawladda puntland shalay waxaa ku dhawaaqa saddex boqol iyo labaatan iyo shan booyadood oo faylka koowaada waxaa kaleeto ay caawa la samayn doonaa varacing waa la samayn doonaa oo ay tvga puntland culamaudiinka iyo dawladduba kaga wada qaybgeli doonaan waxaa kaloo loo hayaa hay-adaha taageera waxaa la yidhaahdo dawladda puntland iyo shacabkeedaba oo iyaguna hadda biy biyo dhaaminta ku hawlan iyagoona dee dadka biyay gaarsiinayaan qaababkaasoo dhan baa biya biyaha loo gaarsiin doonaa haddii alla idmo waxaana ka codsanaa saxaafadda sharafka leh inay u adeegaan shacabkooda abaareysan oo ay xogta kasoo dheelandhabiyaan meel kasta